mahadsanid haatanna ku soo dhowaada wararka caalamka dhegaystayaal muqaawamada falastiin ayaa weerar toos ah ku dilay askari yuhuud ah halka ay burburiyeen saddex taangi oo ay wateen ciidamada yuhuudda dagaalyahanada muqaawamada falastiin ayaa mar kale maanta oo axad ah qaaday weeraro culus oo ka dhan ah ciidamada gumaystaha yuhuudda ee ku sugan beriga magaalada khaza iyagoona beegsaday saddex dabaabaad kuwaasoo lagu qarxiyey miinooyin dhulka lagu aasay sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay muqaawamada sidoo kale muqaawamada falastiin ayaa shaacisay in mid ka mid ah shiishyahaanada muqaawamada uu toogasho ku dilay askari yuhuudi ah oo saarnaa gaari taangi ah oo marayey agagaarka dugsiga naasira ee xaafadda shujaaciya ee bariga magaalada khaza halkaas oo marar badan ay horey ugu dhaceen dagaallo culus oo lagu jibiyey ciidamada yuhuudda weeraradan ayaa qayb ka ah howlgallada joogtada ah ee ay kooxda muqaawamadu ku beegsanayaan ciidamada yuhuudda dhinaca kale warbaahinta yuhuudda ayaa shaacisay in laba ka mid ah guutooyinka yuhuudda si hoose looga saaray goobo ay horey u joogeen tani ayaana muujinaysa hoos u dhaca weyn ee ku yimid awoodda ciidamada yuhuudda iyagoona warbaahinadu sheegayaan in tirada rasmiga ah ee guutooyinka gudaha khaza ka howlgala ay aad ugu yar yihiin sheegashada militari ee ay mas-uuliyiinta yuhuudda ku hadaaqayaan dhanka kale in ka badan afar iyo toban qof ayaa ku dhintay daadad xooggan oo ka dhashay roobab mahiigaan ah oo ka da-ay dalka kooriyada koonfureed sida ay tabinayaan warbaahinta ugu yaraan afar iyo toban qof ayaa ku dhintay daadad iyo dhulgo ka dhashay roobab mahiigaan ah oo maalmo ka da-ayey kooriyada koonfureed sida uu sheegay waxaa loogu yeero xafiiska maareynta musiibooyinka ee dalkaasi roobabkan oo ah kuwa weli da-aya ayaa sababay cabsi laga qabo in dhimashadu ay kororto iyadoo ay socdaan gurmadka loo fidinayo dadka waxaana ilaa iyo hadda la la-yahay oo aan nolol iyo geeri lagu hayn dad ku dhow tiro ahaan labaatan ruux muuqaalo laga soo duubay ayaa muujinaya biyo aad u baaxad weyn oo qulqulaya waddooyinka iyo xaafadaha qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee kooriyada koonfureed iyo dad ku dhiiqaysan goobo ay ku dhufteen daadadku tuulo dhan ayaa waxaa daboolay dhoobo kadib dhulgo ka dhacay bartamaha gobolka oo ay ku taalo sida uu muujinayo muuqaal baraha bulshada lagu faafiyey ugu dambayntii siddeed iyo toban qofood oo muslimiin reer falastiin ah ayaa afar iyo labaatankii saac lasoo dhaafay gaajo darteed ugu shahiiday xeyndaabka khaza sida ay xaqiijinayaan ilawareedyo caafimaad afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay oo keliya waxaa xeyndaabka khaza laga soo diiwaangeliyey dad ay tiradoodu tahay siddeed iyo toban qof oo gaajo darteed ugu shahiiday qidaaca go-doonsan ee khaza dhacdooyinka noocan oo kale ah ayaa ahaa kuwa bilihii lasoo dhaafay aad loogu soo calaamadeeyey jiida khaza kadib markii dadka muslimiinta ah ee halkaasi ku nool laysugu daray go'doomin gaajaysiin iyo duqeymo joogto ah iyo musaacadaadkii oo gacanta loo geliyey maamulka gumaystaha ee yuhuudda